You're with SBS Radio.
Why has it taken so long to act? Why were other things maxay wakhtiga dheer u qaadatay the care ma waxaa jiray arrimo ka muhiimsan xanaanaynta carruur yaryara oo aan waxba galabsan maxaan u rumaysan weynay waxay noo sheegayeen maanta waxaa naga soo go'day inaan su'aalahaas isweydiinno oo aan ugu dambayntii qiranno oo aannu wajahno oohintii carruurteenna ee aynaan hore u maqal inkastoo aynaan iska yeelyeeli karin inaan jawaabta hayno waa inaan si qashuuc ku jiro u hor istaagno dadkaas la dayacay oo aan ku barino raaligelin inay naga aqbalaan kadib sannado badan oo ay dhibanayaashu u ooyayeen taageero iyo caawimaad iyo cabsi ay ka qabeen inaan la aaminayn hadday dhibka ku dhacay sheegaan astareeliya waxay raaligelin siisay kumanaan dhibanayaal ah oo carruurnimadoodii lagula kacay falgaboodyo iyo tacadiyo ra-iisul wasaare scott morrison ayaa ka hor akhriyey raaligelintan qaran aqalka baarlamaanka ee kambara iyadoo boqolaal dhibanayaal ah ay goobta ku sugan yihiin oo ay dhegaysanayeen raaligelintan ayaa daba socotay warar naxdin leh oo ka soo baxay guddi qaran oo loo saaray sidii looga jawaabi lahaa gaboodfalyadii ay carruurtaas u geysteen xarumo iyo hay-ado sida iskuullo We are kiniisada iyo sorry goobo for every kale childhood intii stolen, uu every socday life dhegeysigii lost.
guddiga qaran ayay We are sorry dhibanayaal for every badan ka betrayal of trust, sheekeeyeen every wixii loo abuse of geystay power.
hogaamiyaha mucaaradka bill shorton ayaa isna kadib hadalkii ra-iisul wasaaraha raaligelin siiyey dadkaasi isagoo ku hadlaya magaca dalka oo dhan That fell on deaf ears and hard hearts. We are sorry for every crime that was not investigated, every criminal who went unpunished.
waan ka xumahay qof kasta oo carruurnimadoodii laga xaday naf kasta oo la gooyey We believe waa you.
ka xumahay qof kasta oo laga qiyaamay aaminiddii ay aamineen dadkii hayay waa ka xumahay awooddii sida qaladka loo isticmaalay waa ka xumahay dhibaatadii aad soo marteen muddadaas dheer dhaawaca ini soo gaaray oo aan weligii la daaweyn karin waa ka xumahay oohinta aad caawimaad ku doonayseen laakiin aan dhago jalaq loo siin waa ka xumahay wakhti kasta oo aan layni dhegaysan ama layni aaminin waan idin aaminay hadda ayuu yidhi shoortan raaligelintan ayaa ka mid ahayd boqol iyo labaatan iyo laba talooyin laga soo jeediyey warbixintii sannadkii lasoo dhaafay uu guddiga qaranku soo saaray intii baaritaanka guddiga qaran uu socday waxaa soo gaaray afartan kun oo qof oo taleefanno u soo diray labaatan iyo shan kun oo waraaqo iyo iimaylo loo soo qoray iyo siddeed kun oo kulamo gaara oo ay dad la yeesheen baaritaanka guddiga qaran ayaa sidoo kale sababay in laba kun iyo shan boqol oo dacwooyina loo gudbiyo hay-ado kala duwan oo ay ku jiraan boolisku dowladda federaalka ayaa aqbashay The centre boqol iyo afar will ka be mid the a place to raise talooyinka guddiga qaran awareness and iyadoo sideed understanding iyo of the toban ka mid ah impacts si of gaar sexual ah u child sexual eegayaan abuse iyagoo kala to deal with the tashanaya stigma to maamulada support help gobolada mr morrison ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in la sameynayo madxaf iyo xarun cilmi baaris qarana oo qayb ka ah raaligelinta
A place of truth and commemoration to raise awareness and understanding of the impacts of child sexual abuse.
xaruntani waxay noqon doontaa goob wacyigelin oo lagu fahmo saamaynta gaboodfalyada carruurta tacadiyada iyo sidii wax looga qaban lahaa ceebta iyo fadeexadda lala xiriiriyo dhibkaas dadka soo gaaray iyo sidii loo taageeri lahaa loona caawin lahaa tababaro iyo adeegyo ku aadanna loo siin lahaa dhammaan arrimaha waa bilow maanta waxaan sidoo kale ballan qaadayaa in la aasaasayo madfax oo noqonaya meel xarun wacyigelin iyo fahmidda saamaynta gaboodfalyadii carruurta maer morrison ayaa sheegay in dowladdiisu ay ballan qaadayso inay ka warbixin doonto shantii sanaba mar halka ay marayaan ama waxa laga qabtay talooyinkii guddiga qaran nidaam magdhow lagu bixinayo oo la sharciyeeyey kowdii julaay ayaa dad gaaraya lixdan kun oo qof ay helayaan dhakhaatiir dhanka maskaxda oo caawiya magdhow lacageed iyo jawaabo shakhsiyan ay siinayaan hay-adihii dhibka geystay sida in hay-adahaasi raaligelin siiyaan dadkaasi haddii loo baahdo care livers australia oo ah hay-ad caruurta xanaanaysa ayaa doonaysa in dowladdu kala noqoto canshuur dhaafka la siiyo hay-adaha weli ka fiirsanaya inay ka qayb qaataan nidaamka magdhowga lagu siinayo dhibanayaashaasi magdhowgaas ayaa waxaa ka faa'iidaysanaya dad uu ka mid yahay eric wheeler oo siddeetan jir ah oo la geeyey guri ku yaala kuula oo new south wales ku taalla kadib markii laga soo qaaday reerkiisii markuu sagaal jirka ahaa master wheeler ayaa sheegay in markuu xaaskiisa la kulmay uu xoogaa ka soo bogsaday wixii ku dhacay laakiin weli xasuus xun ay qalbigiisa ku reebtay waxaan la hadlay guddiga qaran dhowr sano ka hor waxyaalo badan ayaan u sheegay xataa xaaskayga waxaan u sheegay waxyaalo aanan weligay hore ugu sheegin carruurtayda waxaan u sheegay waxyaalo aanan weligay hore ugu sheegin waxaan ku idhi hay-adahaas waxay doonayaan ayay sheegi karaan waxay rabaan ayay samayn karaan laakiin iima soo celin karaan wixii iga lumay marka uu hadalkaas leeyahayna wuu ooyayaa carruurnimadaydii waan waayey ayuu yidhi lama korin buu yidhi walaalahay waxaan la koray tacaddi iyo falgaboodyo lai geystay markay noqoto nidaamka magdhowga master wheeler ayaa sheegay inay fiicnaan lahayd magdhow lay siiyo laakiin wakhtiga hadda la joogo inay u badan tahay inuusan isagu toos uga faa'iideyn waxba aniga iima qabanaysa hadda soo maaha sababtoo ah waxaan jiraa siddeetan iyo kow sano ma garanayo inta ii hartay inaan sii noolaado ma laba sana ma toban sana ma garanayo laakiin hadday isiiyaan magdhow meel unbay ka soo baxaysaa waana qaadanayaa carruurtayda ayaana wax ugu qabanayaa megan michel oo ah madaxa national childrens commissioner oo ah guddi qaran oo carruurta ku shaqa leh ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay inay si babliga loo garowsado xanuunkii iyo tacadiyadii soo gaaray carruurtaasi miss michel ayaa uga warbixin doonta qaramada midoobay halka australia ay ka marayso xeerka xuquuqda carruurta oo ay ka mid tahay sida dowladdu uga jawaabayso talooyinka guddiga qaran ee tacadiyadii iyo gaboodfalyadii lagula kacay ku dhowaad afartan iyo siddeed kun oo carruura ayaa lagu hayaa meelo aan ahayn guryihii ay ku dhasheen Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.